halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkanna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan bawlos haatan wuxuu kala hadlayaa reer korintos codsi shakhsi ahaaneed ee uu u soo jeedinayo kuwii soo hanuunay oo wuxuu ku guubaabinayaa inayaan ku xirnaanin asnaam caabudayaashii reer korintos ee aan hadalkii ilaah weli rumaysan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd inaan laysku xidhin dibi iyo dameer waxaana loola jeedaa inaan laysku xidhin qofka ilaah aaminsan iyo kan aan ilaah aaminsanayn waa inaan shuqul dhex marin mu'miniinta iyo munaafiqiinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo labaatan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan oo sidee bay masiix iyo ina balaayo isku mid u yihiin ama maxaa ka dhexeeya mid rumaysta iyo mid aan rumaysanaynin waa hagaage miyaanay idiin muuqan inayan habboonayn in mid ilaah rumaysan uu ku xidhnaado mid aan ilaah rumaysnayn waxaanan rumaysanahay in adiguna aadan shirko la lahayn ama aadan ku xidhnayn waxaa jiraya duusasho iyo inay kula aadaan meesha ay doonaan haddaba waxaa jira masiixiyiin aynu kala fikrad nahay hase yeeshee ma ahan intaasi loo tarjunto sida inayan rumaysnayn waxa aynu rumaysan nahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan macbudka ilaah sideebuu ula mid yahay sanamyada waayo innagu waxaynu nahay macbudka ilaaha nool siduu ilaah yidhi iyagu waan dhex joogi doonaa waanan dhex socon doonaa ilaahoodan ahaan doonaa oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan haddaba bawlos wuxuu dadka kala hadlayaa asnaam caabudka macbudka ilaah waxba xidhiir ah lama lahan kuwa asnaamta caabuda haddaba waa halkee macbudka ilaah maanta macbudka ilaah waxaa lagu yeedhaa qalbiga qof kasta oo masiixi ah waxaynu dhammaantayo wadannahay macbudka ruuxa quduuska ah waa kan ilaah uu ku jiro markaana ma ahan inaan wax ku darsanno asnaamta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan sidaa daraaddeed ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma ayuu rabbigu leeyahay oo ha taabanina wax aan daahir ahayn waanan idin aqbali doonaa waxaan idin ahaan doonaa aabbe oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan wiilal iyo gabdho ayuu rabbiga qaadirka ahu leeyahay haddaba bawlos wuxuu haatan ka codsanayaa masiixiyiinta inay ka soocmaan xumaanta iyo asnaam caabudayaasha oo weliba daahir ay ahaadaan qofka masiixiga ah waa inaannu shaqo ku yeelan asnaam caabudayaasha waa inay ka soocmaan waxyaabaha u keenaya inay rumaysadkooda ku gorgortamaan oo ay noqdaan dad adduunyo dadka rumaystayaasha ah ma ahan inay taabtaan dunida oo ay ku wasaqoobaan haddaba haddaan dib ugu noqonno kitaabkii yeshuuca ayaannu arkaynaa in qabsashadii yarixoo ee yeshuuca iyo reer banu israa'iil ay ku timid rumaysad haddaba nin la yidhaahdo caakaan ayaa wuxuu soo qaatay dahab dadka laga habaaray inay qaataan iyo alaab kale israa'iilna waxay qaateen wax ilaah uu ku sheegay nijaas dadkii haddana dagaal bay u baxeen oo waxay doonayeen inay qabsadaan magaaladii weyneed ee aacii waayo waxay la ahayd inay ku guulaysanayaan dagaallada laakiin yeshuuca iyo reer banu israa'iilba waa laga adkaaday oo dagaalkii aacii khasaaro ayay kala kulmeen ilaah wuxuu ina weydiisanayaa haddaba inaan iska soocno dunida iyo waxyaabaha aan daahirka ahayn waxaa haddaba jira masiixiyiin fara badan oo isku sheegaya inay ka soocmeen sharka waxay la tahay inay ka badbaadeen xumaan iyo dunuub kale hase yeeshee waxay ku horreeyaan xanta garanna maayaan in xantu ay ka mid tahay waxyaabaha qofka nijaasayn kara waxaa kaloo ka muuqanaya hunguriweynin iyo isasarraysiin kale oo ay ku shabbahayaan dunida taasina igama ahan inaan eedaynayo masiixiyiinta walaalahayga ah laakiin waa inaan farta ku fiiqnaa waxyaabaha u soo jiidi kara inay nijaasoobaan si masiixiyiintu ay kaga feejignaadaan waxyaabahaasi xunxun waa wax wanaagsan in laga hadlo wax ku saabsan ilaah oo la sheegto in ciise masiix uu yahay badbaadiye oo la yidhaahdo waynu jecelnahay masiixa oo aan iska dhigno sida kuwa isaga u soocmay welibana aynaan runta ku soconin oo aan dunida ka soocmin waa inaan isaga u soocanno oon gaar u ahaanno waxaa jira dad kaa niyad jebinaya inaad ilaah u adeegto haddaba markii dadka caynkaas oo kale ah ay kula hadlayaan waxay tusaale u soo qaadanayaan qof masiixi ah oo aan runta ku dhegganayn waxay leeyihiin war hebel iyo hebel fiiri maxay ka heleen masiixinimo waxaa laga yaabaa in kuwaasi sheeganaya ay qamri cabaan oy muqaadaraad fara badanna isticmaalaan haddana waa suuragal inay kiniisadaha tagaan oo ay heesaan waxaanse idiin sheegayaa in masiixinimadu intaasi ay ka maqaam sarrayso oo aanay ahayn wax lacag lagu raadinayo laakiin waa arrin furasho iyo badbaadinta ilaah lagu helo haddii qofi uu ku socon waayey heerkii masiixinimo ee laga doonayey ma ahan in masiixinimadu ay ku xidhan tahay kuwa heerkoodii masiixinimo uu dhacay ee dembiilayaasha ah waxaa jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo dadka iyo dunyada wax tara oo ilaahna aaminsan haddaba waxaan idinku leeyahay masiixiyiintiinna ama kuwiinna masiixiyiinta ahow marnaba ha odhanina waxaynu nahay masiixiyiin idinkoo weliba aan masiixiyiin dhab ah ahayn waxaad ka hor istaagaysaan dadka inay soo gaaraan masiixa ilaahna wuxuu idinku leeyahay sida ku qoran dhammaadka cutubka lixaad ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma ayuu rabbigu leeyahay oo ha taabanina wax aan daahir ahayn haddaba waxaan idinku leeyahay ha odhanina masiixiyiin baannu nahay haddii aydnaan hubaal ahaan masiixiyiin ahayn oo ha odhanina masiixiinnii weynaa kama maaranno mugdigii qiyaama lagu moodayaa waayo dhab ahaan ma rumaysnid masiixa waana waxa bawlos halkan uu ugu hadlayo waxaa markaasi bawlos uu ku xijinayaa ballanka weyn ee masiixiyiintu ay leeyihiin haddii ay ka socmaan kuwa sharka leh waxaana ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad sida tan waxaan idin ahaan doonaa aabbe oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan wiilal iyo gabdho ayuu rabbiga leeyahay waxaan idiin sheegayaa haddii aad masiixiyiin tihiin ilaah inuu mar waliba aabbihiin yahay taana ha iloobina waxa ilaah halkan uu ku leeyahay waxa weeye inuu sidii aabbe oo kale idin noqon doono oo uu idinla macaamili doono sida wiilashiisa oo kale haddii aad ka luntaan oo aadan laba weji ku shaqaynaynin waxaa hubaal ah inuu ku edbinayo dabadeedna aad soo noqon doonto saaxib ilaah dooni maayo inuu had iyo goorba ku canaanto waana sababtaasi waxa uu inoogu leeyahay ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma oo ha taabanina waxa aan daahir ahayn waanan idin aqbali doonaa haddii aynu sidaas yeelno xidhiir sokeeye ayaannu ilaah la yeelanaynaa oo wuxuu noqonayaa sida aabbaheen oo kale oo wuxuu inoola macaamiloonayaa sida wiilashiisa oo kale haddaba intaasi waxaa ku soo dhammaanaya cutubka lixaad iyo faalladii ka dambaysay dhegaystayaal waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka toddobaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaana mawduuca uu ka hadlayo cutubkani uu noqonayaa hal mid ama hal maaddo waana gargaarka eebbe ee ku jira ama laga dhex helayo niyadda rasuul bawlos haddaba cutubkan waa kan ugu dambeeya ee quseeya gargaarka eebbe waana gargaarka eebbe ee laga dhex helayo niyaddii rasuul bawlos waa cutub ka hadlaya waxyaabo goonni u ah rasuul bawlos waana cutub aad u wanaagsan haddaba si aynu ku ogaanno maaddada cutubkani uu ku sallaysan yahay ayaa waxaa loo baahan yahay inaan maanka ku hayno inuu jiray nin ka mid ahaa jameecada reer korintos oo galay dembi aad u weyn wuxuu haystay naagtii aabbihii oo ahayd aayadiis markii bawlos loo sheegay xaajada ayuu si weyn ugu soo canaantay kiniisaddii warqaddiisii koowaad oo wuxuu ku yidhi waa inaad ninkaasi wax ka qabataan arrintiisa haatan bawlos wuxuu qorayaa warqaddiisii labaad welibana wuxuu ogaaday inay ninkii dembiga galay wax ka qabteen ninkiina uu dembigiisii qirtay kana soo noqday oo sidii habbooneed ayay kiniisaddu ula macaamilootay ninkaas waxaa markaasi cad in warqaddii koowaad ee bawlos uu u qoray ay wax weyn tartay tiitos oo ka yimid magaalada korintos ayaa haatan soo gaaray bawlos oo wuxuu warbixin ka siiyey ninkii la sheegay inuu qaatay naagtii aabbihiis ninkiina si qaraar baa kiniisaddu ay ula macaamilootay wuxuuna gartay inaannu macno ka lahayn jameecada dhexdeeda haddaba xaaladdan ayuu bawlos kaga hadlayaa cutubkan haddaan idiin bilowno cutubkan toddobaad ayaa waxaannu idinka akhrinaynaa aayadda koowaad ee baalka saddex boqol iyo labaatan ee axdiga cusub sida tan haddaba gacaliyaalow innagoo ballamadan haysanna aan iska fogayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta innagoo qudusnimada kaamilayna oo ilaah ka cabsanayna haddaba marka uu leeyahay ballamadan haysanna waa ballan ceenkee ah haddaba ballanka uu bawlos ka hadlayo waa kii ku qornaa cutubka lixaad ilaah wuxuu leeyahay haddii aynu isaga addeecno wuxuu inoo noqonayaa sida aabbe oo kale oo innaga waxaannu u noqonaynaa sida wiilashiisa iyo gebdhihiisa oo xidhiirkeennu sidaas buu ahaanayaa haddaba aayaddu odhan mayso haddii aynan ka soocmin kuwa sharka leh waxaan luminaynaa badbaadadeenna haddaba haddii aynan nolol quduus ah ku noolayn in ilaah aannu inoo qaadanaynin sida ilmihiisa oo kale haddaba mar waliba ilaah waa sida aabbaheen haddii aynu baadiyowno iyo haddii kaleba laakiin haddii aynu ka lunno ilaah inoo qaadan maayo sida inuu yahay aabbaheen waayo ma raacno shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa uu u soo dejiyey badbaadinta dadkan ka soo farcamay nebi aadan hase yeeshee ilaah wuxuu doonayaa inuu inoola macaamiloodo sida inuu yahay aabbaheen markaana kuwo badan oo inaga mid ah garan maayaan khibrad ahaan sida uu u wanaagsan yahay ilaaha aabbaha ah haddaba innagu fursad ma aynan siinin uu ku noqdo ilaah aabbaheen maxaynu samaynaynaa si xaalkaasi aynu u beddelno bawlos wuxuu leeyahay innagoo ballamadan haysanna aan iska sifayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta haddaba su'aashu waxay noqonaysaa sidee baynu isku nadiifinaynaa fikirkeenna kama nadiifin karno eedda dembiga anigu awood uma lihi aan fikirkayga ama garashadayda uga mayro uskuga dembiga laakiin ilaah baa taasi inoogu sameeyey dhimashadii masiixa iyo dhiiggiisii uu inoo daadiyey markii masiixa lagu qodbay iskutallaabta kadib markii fikirkayagii dembiga lagu dhaqo dhiigga masiixa ayaa weliba niyadaheenna had iyo goorba ay u baahanayaan in laga nadiifiyo nijaasta dembiga maalin waliba markii aan hadalladii ilaah ku aqbalo rumaysad oo aan hadalkaasi ficil u qaato waxaan iska nadiifinayaa wasakhnimada jidhka iyo ruuxa taasina waa wixii sayid ciise masiix uu tibaaxayey markuu lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad iyaga quduus kaga dhig runta hadalkaagu waa rune haddaba waxaan idiin sheegayaa dhegaystayaal wax laysku dhaqo oo hadallada ilaah ka weyn inayaan jirin oo ruuxa quduuska ah ayaa na awoodsiinaya inaan wax ka qabanno dembiyada noloshayada soo gelaya bawlos wuxuu leeyahay waa inaan iska maydhno wasakhnimada jidhka iyo ruuxa dembi waliba waa wasaq ilaah hortii haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya wasakhnimada jidhka iyo tan ruuxa haddaba wasakhnimada dembiga waxaa loola jeedaa dembiyada aynu jidhka ku samayno waxaana ka mid ah damacyada sharka ah cirweynaanta qamri cabista dhuuninimada macaasida iyo wixii la halmaala kuwaasina waxaa loogu yeedhaa dembiyada jidhka waa dembiyo wasaq ah oo aniga iyo adiguna waa inaan garannaa in bilxaqiiqa aynu ku noolnahay duni qadarisa dembiyada jidhka waxaa taasi markhaati ka ah sida qamriga iyo waxyaabaha lagu sakhraamo looga xayeesiiyo tifiyada ama dunidan badanaa dadku waxay rumaysan yihiin in qamrigu uu yahay wax wanaagsan waxaana had iyo goorba lagu xayeesiyaa joornaallada iyo weliba telefishannada waxaana loo ekaysiinayaa inay xikmad iyo aqoon dadka siinayso ee weliba ay ka dhigayso inay ku guulaystaan hadafkooda aayahooda ujeeddooyinkooda haddii ay qamrigaasi cabaan haddaba waxyaalaha dheeraynaya dagaallada ka soconaya soomaalida dhexdeeda waxaa ka mid ah cunista qaadka dhuuqista daroogada iyo weliba cabista qamriga kaasoo badanaa ragga maleeshiyada ahi ay wada fuuqaan taasina waxay sare u qaadaysaa in dilku uu fududaado oo weliba shilalka ay galayaanna uu bato marka muxuu baibalku ka leeyahay arrintaasi khamra cabista qusaysa si bal aynu arrinkaasi wax uga ogaanno ayaan la soo baxaynaa kitaabka xabaquuq cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka kun boqol shan iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa iska hoogay kaaga deriskiisa khamri cabsiiya oo cadho ugu shuba oo weliba u sakhraamiyo si uu cawradooda u fiirsado aawadeed haddaba kuwiinna ahlulmarqaanka ah ee derisyadooda bara marqaanka oo duufiyow balaayaa idiin sugaysa waayo hadalladii ilaah eed bay dusha uga tuurayaan waxaa kaloo tusaale u noqonaya wasakhnimada jidhka buugaagta cawrada ragga iyo dumarka lagu sawiro oo horu marinaya isgalmaadka inkastoo bulshadeennu ay soo dhowaynayso waxyaabahaasi oo kale ayaa hadalladii ilaah si qayaxan ay uga soo hor jeedaan dunuubta caynkaas ah haddaba haddii aad tahay qof masiixa ah oo welibana waxyaabahaasi aad soo dhowaynayso ayaa saaxiibow ilaah uusan ku noqonaynin sida aabbo oo kale inkastoo adigu aad tahay wiilkiisa haddaba lagula macaamili maayo sida aabbe uu ula macaamiloodo wiilkiisa bal haatanna aynu idiin sheegno waxa ay ka micno tahay wasakhnimada ruuxa haddaba waa maxay dembiyada lagu masaali karo inay yihiin ama ay keenaan wasakhnimada ruuxa waxaa ka mid ah xanta waxaa kaloo ka mid ah nabka ama masabidka qof walaal ah oo masiixi ah aad masabidayso waxaa haddaba jira dad badan oo aan qori wax ku dilin laakiin xan iyo nabyo nafta kaaga qaadaya ama nafta kaga qaada walaalahood waxaa dunuubtaasi u badan kuwo badan oo ay la tahay inay quduusin yihiin waxaa kaloo jira dembiyada qarsoon ee ruuxa waxaana ka mid ah faanka iyo qabweynida qaa'innimada rumaysadarrida ilxumida iyo damaca waxa qof kale uu haysto iyaga oo dhammina waxay noqonayaan dembiga ruuxa waxaa jira kuwo badan oo quduusiin ah oo aan oggolayn in turub la ciyaaro ama in sigaar la cabo ama in khamri la fuuqo oo inkastoo ayaan faruuryahooda ku haysanin sigaar haddana hadallada carrabkooda ka soo baxaya ayaa waxay gubayaan in badan oo sigaarku uusan gubi karin kuwaasina waa qaar ka mid ah wasakhnimada ama dembiga ruuxa haatan bawlos wuxuu leeyahay aannu iska sifayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta innagoo quduusnimada kaamilayna oo ilaah ka cabsanayna qoraha cibraaniyada oo arrinkan quduusnimada tala ka dhiibanaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan cagihiinnana waddooyin toosan u sameeya si aan curyaanku u murkacan laakiin u bogsado nabad kula dadaala dadka oo dhan iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki doonin haddaba masiixa ayaa xaqnimadeenna ah masiixa weliba waa kan quduus inaga dhiga haddaba dhibaatadu waxay noqonaysaa in noloshayda iyo kaamilnimadiisu ay kala dheer tahay ama ay kala durugsan tahay ilaahna wuxuu leeyahay ma jiri doonaan farqi weyn oo ina kala dhex gelaya innaga iyo quduusnaanta wuxuu doonayaa in ay noloshayadu quduus ahaato haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu fiirinno cutubka toddobaad aayaddiisa labaad waxaa qoran sida tan qalbiyadiinna noo fura ninna ma aannu xumayn ninna ma aannu hallayn ninna wixiisii ma aannu damcin bawlos wuxuu haatan u caddaynayaa inaannu ninna hallayn oo aannu ninna xumayn welibana lacagtooda kama uusan qaadan oo mashaariic kuma samaysan waxaa wanaagsanaan lahayd in masiixi waliba uu leeyahay damiirkii wanaagsanaa ee rasuul bawlos waxaa haddaba loo baahan yahay in lacagta mashaariicda howlaha aynu samaynayno lagu sameeyo wixii loo qondeeyey ee aan la gelin ama aan loo weecin meel kale haddaba bawlos wuxuu leeyahay anigu ninna ma xumayn ninna ma aannu hallayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan u odhan maayo inaan idin xukumo waayo markii hore ayaan idhi qalbiyadayada ayaad ku jirtaan inaynu wada dhimanno oo aynu wada noolaanno waxaa cad in bawlos uu jeclaa masiixiyiintii reer korintos oo mar waliba niyaddiisa ayay ku jireen haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran aayadda afaraad ee isla cutubkan toddobaad sida tan iimaan weyn ayaan idinku qabaa oo aad baan idinku faanaa dhiiranaan baa iga buuxda oo mar kastoo aan dhibaataysanahayna farxad ayaa aad iiga badata haatan wuxuu u sheegayaa in uu ku qalbi qaboobay oo farxadi ay ka buuxsantay iyaga aawadood habeenka xiga ayaannu halkaasi idinka sii wadi doonnaa guubaabadii iyo dhiirigelintii iyo waanadii bawlos uu siinayey reer korintos iyo farxaddii isaga qudhiisa uu ka helay inuu dadka ku wacdiyo injiilka
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin